sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xoriyadda kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya xoriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsiin arrintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto ku soo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daaladhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda digreeto ku soo saaray hay-adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddaa hor yiilay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamigaah way lumiyeen garoon leh shahaado eerboor kasta hay-addan waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku kontaroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamigaa ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah lix iyo iyo ow ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka